الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda labiyo sagaashanaad waxaanu ku joogaa aayadda boqol iyo labaatanaad aayadda u dambaysa casharkeenne boqol iyo koob iyo labaatan waxaa ka bilaabmasa qisada ghaswati uxud oo insha allah darsiga habeen dambe ayay raaci doontaa biidni illaah allah waxau ihi subxaanah lan tanaaluu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wma tunfiquu min shayi faina allaha bihi caliim haadihi alaayaat waxaa ku sugan taxsiilu lbiri bilinfaaqi mima nuxibu in biriga iyo derajada samafalka lagu xasilinayo ama lagu gaadhayo in ruuxu xoolaha alla uu siiyey uu ka bixiyo waxa uu jecel yahay wax ka mid ah oo waxaa la diidayaa dee hantidaada waxa ugu liita inaad adiguba qaadateen inaad indhaha isku qabato mooyaane inaanad hor ilaahay taa u bixin waxa u liita waataynu soo marray suuratu lbaqara walaa tayamamu lkhabiisa minhu tunfiquuna walastum biaakhidiihi ilaa an tuqmiduu fiih marka waxaa derajada biriga lagu gaadhayaa xoolahaagaad ugu jeceshahay wax ka mida hor ilaahay inaad u hurto maaha ka u liita waana tay saxaabadu xaqiijiyeen waa abu talxata alansaari aayaddaasi markay soo degtay ayuu rasuulka u yimid sala allahu calayhi wasalam markaasuu yidhi yaa rasuula allah waxaa soo degtay hadalka allahu yidhi lan tanaaluu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun wa ina axaba amwaalii ilaya bayruxaa wuxuu yidhi aayaddanaa soo degtay xoolahaygana waxaan ugu jecelahay bustaanka bayruxaa waxaan ka yeelay sadaqa ilaahay dartii aan u bixiyey fajcalhaa xaysu araaka allah halkii aad u aragta ee alla ku waafajiyo ku bixi hor ilaahay baan u huraye markaasaa nebigu ku yidhi bakin bakin daaka maalun raabix arjuu araa an tajcalaha fi laqrabiin wuxuu yidhi walle waa arrin weyn oo culus oo layaab badan waana xoolo lagu macaashee xigtada ku bixi macnaha sadaqadu waxay ku fadli badan tahay qofka kuu dhow iyadoo kakaa dheerna ay ku baxayso waxaa kaloo ku sugan aayaadkan taxriimu israa'iila bacd alacimati calaa nafsih waftiraa'u lyahuudi fi taxriimi bacdi alacima waaraddu calaa dalik nebi yacquub oo israa'iilna la odhan jiray waayo israa'iil waa nebiyullaahi yacquub waa nebi yacquub oo ina isxaaq ahaa ibraahiimna awow u ahaa waxaa la yidhi markaa israa'iil luqadooda waxay ku ahayd bimacnaa cabdullah addoon alleh marka israa'iil waa nebigii ilaahaye yacquub marka waxay aayaadkani tilmaamayaan nebi yacquub waa israa'iile wuxuu isagu naftiisa ka xarimay nadar uu ku galay mooye cunto kale oo xaaraan ka ahayd inaanay jirin oo tacaamku kulligii uu xalaal u ahaa waxaa taa lagu radinayaa been abuuradka yahuudeed oo nebiga sala allahu calayhi wasalam intay u yimaadeen ayaa waxay yidhaahdeen moxamedow waxaad ku andacoonaysaa inaad ku socoto millatu ibraahim calayhi salaam miladii nebi ibraahimna waxaa ka xaaraansanaa cunitaanka hilibka geela iyo caanihiisa iyo xaydha iyo wixii lamidka ah adna waad cunaysaa marka siday isu qabanayaan labadaas markaasaa la caddeeyey arrimahaasi inaanay xaaraan ku ahayn miladii nebi ibraahim iyo tii yacquub midna laakiin yacquub inuu naftiisa waxyaabaha qaarkood isagu ka xarimo nadar uu ku galay waxyaabaha qaarkoodna in yahuud looga xarimay cuquubatan lahum markay dembaabeen ee dulmiga ay galeen laakiin waxaa loo caddeeyey inaanay maa kaana min millati ibraahim walaa min shariicati yacquub cuntooyinkaa ay sheegayaan inaanay taxriim ku ahayn sharaa'icdii ibraahim iyo yacquub midna weliba waxaa lagu cariyey qul faatuu bitawraati fatluuha in kuntum saadiqiin hadday runtiin tahay waxaad sheegaysaan towraad ka soo saara markay la iman waayeen xujadu waa ku qumto waa laga gar helay waxaana caddaatay waxay u nisbaynayaan ibraahim iyo yacquub wax jiro oo saxa inaanu ahayn nebi moxamed inay ku qabsadaanna aanay xaqu lahayn kullu طacaami kana xila libani israa'iila ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsihi min qabli an tunazla tawraa qul faatuu bitawraati fatluuha in kuntum saadiqiin waxaa kaloo aayaadkan ku sugan alraddu calaa ahli lkitaab waxaa ka horeeya makaanatu lbeyti alxaraam wa fardiyatu alxaj makaanada iyo maqaamka sare iyo derajada uu leeyahay beytka alle xurmada leh waa makata almukarama kacbada karaamada badan ina awala beytin wudica linnaasi laladii bibakata mubaaraka wa hudan lilcaalamiin waa kacbadaa maka ku taalla ee laynagu waajibiyey in xaggeeda salaada loola jeedsado waxaa lagu tilmaamay inuu yahay gurigii ugu horreeye ee dadka loo soo dejiyey inay ku cibaadaystaan waxaa jalaaleynku odhanayaa jalaaluddiin asuyuuti ina awala beytin wudica linnaas ay mutacabada waa kii ugu horreeye laysu ad- laysku addoonsaday in alle lagu caabudo oo cibaado loo taagay laakiin dee guryaha kale adduunyada la dhisanayo ee umuurta adduunyo dee way iska jireenoo waa ka horreeyeen laakiin kani wuxuu ugu horreeyey guri cibaado awalu beytin wudica linnaas liajli alcibaada waxaa la tilmaamay aayaad waaweyn oo astaan iyo calaamad u ah shacaa'irta iyo calaamadaha waaweyn ee diinta sharafta leh ee ilaahay tabaaraka wa tacaala uu u jideeyey addoommadiisa fiihi aayaatun bayinaatun maqaamu ibraahiima waman dakhalahu kana aamina waxaa kaloo ku sugan aayaadka in la tilmaamay dabaayicu ahli lkitaab wa sadduhum can sabiili illaah dhaqamadii xunxumaa ay ku dhacayeen kuwii kitaabka la siiyey ku dhaqmi waayey yahuud iyo nasaara iyo inay dadka diinta u diidayeen oo ka manciyayeen inay jidka ilaahay qaadaan qul yaa ahla alkitaabi lima takfuruuna biaayaati illahi wallahu shahiidun calaa maa tacmaluun qul yaa ahla alkitaabi lima tasudduuna can sabiili illahi man aamana tabguunaha ciwaja wa antum shuhadaa waxaa kaloo ku sugan aayaadka towjiihaatun lilmu'miniin lilictisaami bixabli illah waalamri bilmacruufi wannahyi can ilmunkar waaltaxdiiri min altafaruqi waalikhtilaaf waxaa aayaadkan ku soo arooray talooyin iyo towjiihaad la siinayo addoommada ilaahay ee mu'miniinta ah oo la amraayo inay ilaahay si dhaba uga baqaan oo wixii la fare ay qaataan wixii loo diidayna ay ka tagaan islaamnimada inay daa'imaan oo joogteeyaan ilaa ay ku dhintaan oo gebagabadiyo gunaanadka ay ku godgalaan iyagoo muslimiin ah waxaa la amray xadhigga alleh iyagoo midaysan inay qabsadaan wactasimuu bixabliillaahi jamiican walaa tafaraquu xadhigga ilaahay cuskada idinkoo midaysan oo ha ku kala tegina waxaa ka mida maqaasida waaweyn ee diinta islaamku ay la soo degtay in waxa weeyaan lagu kulmo xaqa oo aan lagu kala tegin oo ummadda islaamku madax iyo mijaba culimo iyo caamaba yar iyo weynba inay ku midoobaan kitaabka alleh iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo dariiqii saxaabada iyo dadkii wanaagsanaa ee hanuunsanaa waxaase laakiin maanta waaqaca ummaddu uu yahay in ummadda islaamku ay siyaasad ahaan u kala googo-een oo diin ahaan ay u kala tegeen oo duweylaad yaryar oo mid walba cidlo laga helay ay u kala googo-een oo taladoodii iyo arrinkoodu aan u midaysnayn oo cadowgoodii cidlo ka helay dabeed cid walba ay u badheedho waxay doonta ay ka fushatay shaacirkii xakiimka ahaana waa kii lahaa ta'ba arimaaxu ida jtamacna takasuran wa ida iftaraqna takasarad aaxaada warmuhu hadday midoobaan toban ulood haddii laysu geeyo ma jabaan waa haddaa istaa kala jabi ma karaysid laakiin haddii midhmidh loo kala qaado mid walba ayarbaad labow kala jabinaysaa waata maanta ummadda islaamka heshay waana ayaan darre iyo guuldarre weyn oo ku habsatay ummadda islaamka waayo cahdigii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo cahdigii khulafaau raashidiin iyo cusuurtii dahabiga ahayd ummadda islaamku madax iyo mijaba mid bay ahaayeen hal hoggaan bay lahaayeen iyo khaliif keliya oo u taliya waxa weeye waxay ahaayeen dad haybad leh oo laga haybadaystoon wax walba lagula soo dhicin maantana xaalkeeda waynu arkaynaa iska dhaaf dowladaha kala duduwan ee mid walba dhexdeedu sida ay kala yihiin baynu ognahay meel dheer ba ha tegin innaku sidaynu nahay siyaasad ahaan iyo diin ahaan iyo dhinac walba ma dad meel u wada jeedaynu nahay mise waynu kala jeednaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaynu ka baryanaa ummadda islaamka qalbigooda inuu isku soo jeediyo waayo rabbigoodu waa mid nebigoodu waa mid qibladoodu waa mid kitaabkoodu waa mid waxay ku kala tagaan ma yaallo meesha laakiin waa hawe iyo shaydaan waajibkuna wuxuu ahaa in kitaabki iyo sunnada iyo dariiqii saxaabada iyo dadkii wanaagga ku raacay in lagu midoobo waxa kaloo dhanna bannaanka layska dhigo waayo midnimada rasmiga ah waxay ku imanaysaa xaqa iyo kitaabka iyo sunnada in lagu kulmo wax alla waxa kale ka soo hadhay xataa haddii laysku dayo in lagu midoobo way adkaanaysaa oo laysku raaci maayo ahwaada dadka iyo rabitaankooduna dhinac iskuma raaci karo laakiin dadka waxa kulmin kara kitaab iyo sunna waxyiga samaawiga unbaa meel isugu keeni kara oo xero keliya wadagelin kara ilaahay wactasimuu bixablillaah markuu yidhi waa khitaab lijamiici almu'miniin waxaa lala hadlayaa mu'miniinta oo dhan madax iyo mijaba waawuljamaacaha wactasimuu wuxuu ku dhacayaa wax alla waxa ahluliimaan ah waxaa lagu sii adkeeyey jamiican idinkoo midaysan midba dacalkuu ka soo gaadho xadhigga inuu iska laalaadiyo ma aha laakiin waa in si midaysan loo wada qabsado xablullaahi almatiin waxaa lagu sii akiday walaa tafaraquu ha kala tegina waa ikhtilaafu tadaad maaha ikhtilaafu tanawuc oo nusuusta shariicada kitaaban wa sunnatan culimmada islaamka iyo fuqahadu marka fahamka naska laga qaadanayo ay ku kala qaybsamayaan kaa sidaasaa laga fahmayaa kaa sidaasaa laga fahmayaa sida madaahibta islaamiga ah taa waxaa la yidhaha waa ikhtilaafu tanawuc haba kala raajaxsanaado ha lagu kala xoog bato laakiin tafaruqa la diidaya waa waa ikhtilaafu tadaad waa in diint diintii lagu kala baxo oo dee la noqdo kooxo iyo fariiqooyin midina midda kale aanay bixinayn oo aanay badbaadinayn ama aanay waxba u ogolayn ilaa a'immadu siay isku ahaayeen waynu naqaanaa iyagoo tanawuc afhaamta iyo madaahibtoodu kala duwan tahay waxaa kaloo aayaadka inoo soo socda ku sugan walaa takunuu kaladiina tafaraquu waاkhtalafuu min bacdi ma ja'ahum اlbayinaat wa ulaa'ika lahum cadaabun cadiim waa waciid iyo goodi adag oo ka dhalanaya ummadda islaamku markay kala tagto xaqiiqaduna waxay tahay ummadda islaamku inay ururo iyo fariiqooyin u kala baxdo siyaasad ahaan iyo diin ahaanba wax kitaab iyo sunno daliillooga soo helaya ma aha haba yaraatee ninkii doonaa ha jeclaado ama ha necbaado xaqiiqadu waxay tahay wax daliilo loo soo heli maayo marka ummadda islaamka waajib sharciga waxa ku ah inay ilaahay kaga baqaan diintooda oo ku midoobaan oo wixii khilaafaada iyo tafaruqa keenaya ay u bandhigaan kitaabka iyo sunnada daliilkana u hoggaansamaan hawadana ka baxaan markaas ayaa cududda iyo awoodda islaamku ay adkaanaysa ay wax qabsan karaan laakiin haddii nin walba qumanihiisu qoorta u sudan yahay oo nin walba kullu man jamaca casharatan taxazaba waxazabahum kii toban meel isugu geeyaaba uu noqdo fariiqo madax bannaan oo meel taagan dee midhaha la goosanayaaba waxaynu maanta arkana uun qadhaadhkeedana innakaa markhaati ka ah oo meel kale uga dooni mayno waynu arkaynaa waxa ka dhashay tafaruqa ummadda idan ummaddu waa inay ilaahay kaga baqdo ku dhaqanka hadalka alla uu yidhi wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu caqliga fayow iyo sharciga saliimka ana labaduba waxay ka markhaati kacayaan arrinkaasi inuu yahay arrin xaqa oo xaqnimadiisu ay caddahay oon caad saaray waxa uun madmadow iyo jadal gelin kara markay hawa soo gasho dee qofka muuminkiina hawada inuu ka xoroobaa ayaa daw ah waayo dee ilaahay keligaabaad hortegaysa qabiil ku raaci maayo urur ku raaci maayo xoolo ku raaci maayaan waxaa kaa horeeya man rabbuk waman nabiyuk wamaa diinuk intaa jawaabteeda diyaarso ninna waxba kaama gelin xaqa iyo kitaabka iyo sunnadana sidiisa ugu dhaqan ninna waxa weeyaan wax kuu tari maayo waxaa kaloo aayaadku ay tilmaameen ahlulkitaabku dabaayicood iyo dhaqamadooda iyo qaybahay u qeybsan yihiin horta waxaa la tilmaamay khayriyatu haadihi lumma ummadda nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam khayriyada waxay ku heshay oo kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaana ugu horeeya wanaagoy isfaraan iyo xumaha iska reebaan iyo iimaankoy ku toosnaadaan waxaa la tilmaamay nimanka ahlu kitaabka la yidhi hadday rumayn lahaayeen waa fiicnaan lahayd laakiin mu'miniin waa leeyihiin sida cabdillaahi ibnu salaam iyo haclabat ibnu saciid wayse yaryihiina agtarkoodu waa faasiqiin daacad iyo diintaba ka baxay minhum almu'minuuna wa aktaruhum alfaasiquun waxaa la tilmaamay iyaga laftoodu inay qaybsamaan oonay sinnayn oo kala soocan yihiin waa cadaaladda islaamka cadliga iyo waxa weeyaan wanaagga islaamka waxaa ka mid ah dee dadka in qof walba wuxuu mutaystay loo sheego oo walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum marka ahlu kitaabka laftoodiiba alla u yihi laysuu sawaa'an ma sinna nimanku min ahli lkitaabi ummatun qaa'ima waxaa ka mid a kuwa toosan waa kuwoodii rumeeyey oo hadhiyo habeenba kitaabka alle aayaadkiisa akhrinaya iyagoo tukanaya rumaynaya alle iyo maalinta dambe wanaagga dadka faraya xumahana ka reebaya khayrka u degdegaya kuwaasay leeyihiin oo dee iyaga laftoodu ma wada xuma ee rag wanaagsan bay leeyihiin ahlu kitaabku oo rumeeyey nebigoodii hore iyo kii dambeba oo nebi moxameda sala allahu calayhi wasalam kadib waxaa la tilmaamay khusraanu lkaafiriina wa dayaacu acmaalihim gaaladu inay khasaareen camalkooduna burayo mar haddaan u iimaan ku dhisnayn ina aladiina kafaruu lan tugniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shay-a wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiiha khaaliduun mathalu maa yunfiquuna fi hadihi alxayaati addunya ka mathali riix waxaa la yidhi kuwa gaalada ah hantidooda iyo ubadkoogu midna cadaabka ilaahay ka celin maayo naar bay ku waarayaan waxay adduunyada ku bixinayaanna waxa uu la mid yahay sida uu u baaba-aye aanu baaqi u noqonayn midhana aanay uga goosanayn waa sidii beer habeen hamaday intuu ku dhuftay dabayl qabow ama kulul ay baabi'iso aanay waxba ka reebin dabayshaasi baabi'isay beertaas een waxba ka baaqi yeelin sida qofkii u baahnaa uu ugu khasaaray oo kale ayaa adduunyada waxay ku qabteen gaala ugu khasaaraysaa waa waxay bixiyaan hadday caawimo tahay hadday caafimaad tahay hadday silatu raxim tahay waxyaabaha wanaagsan ee adduunyada ku samaynayaan kol haddaanay iimaan ku samaynayo gaalo yihiin waa acmaal buraysa oo aan waxa weeyaan wax midhaa aakhire aanay ka goosanayn aayaadka u dambeeya ilaahay waxa uu ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala xiqdu lkaafiriina wa nifaaquhum maca almu'miniin caloolxumada iyo xiqdiga ay gaalo mu'miniinta u hayaan iyo munaafaqadda ay mu'miniinta kula dhaqmayaan ee markay u yimaadaanna ay odhanayaan waa mu'miniin baanu nahay markay ka tagaanna ay waxay doonaan samaynayaan ciil iyo cadho ay u qabaan darteed oo ilaahay waxau uhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu bitaanatan min duunikum laa ya'luunakum khabaala aayaadkaa mu'miniinta waxaa lagaga reebay inay sokeeyo ka samaystaan oy soo dhowaystaan gaalo aan teello u dhiganayn siday u xumayn lahaayeen waxaa ilaahay uga warramay isagaa addoommadiisa u ogaal badaneh inay cadow iyo col u yihiin gaaladu mu'miniinta oonay marnaba nasteexu ahayn weligaaba haddii lagu yidhaahdo waa nasteex warka ilaahay uun qaado alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir ilaaha addoommadiisa abuuray miyaanu isagu u ogaal badnayn balaa qul a antum aclamu am illaah walaa yunabi'uka mithlu khabiir ilaaha waxa weeyaan xogogaalka ah ee u aqoonta badan sida uu kaaga warramayo gaalo iyo xaqaa'iqa arrimaha oo dhan cid kaaga warrami kartaa ma jirto ilaahay waxa uu tilmaamay cadaawadoodu heerka ay gaadhay gaalo in haddii ummadda islaamka wanaag yar ay ku arkaan ay ka xumaanayaan oy ka qoomamoonayaan dhibaatada ku dhacdana ay ku farxayaan intaas ay noogu filan cadaawadda gaalo inaynu garanno oo col ka yeelano inaan marnaba soo dhowaysan allah waxau ihi subxaanah lan tanaaluu gaadhi maysaan albira ay darajata albiri darajada samafalkee sarraysa ma gaadhi kartaan ama lan tanaaluu gaadhi maysaan albira ay thawaaba albiri samafalka abaalmarintiisoo janno a gaadhi maysaan xataa tunfiquu ilaa aada bixisaan mimaa min bacdi maa shay barhkii aada bixisaan kaasoo tuxibuuna aad jeceshihiin oo xoolihiinna ah macnaha darajada sare ee samafalka gaadhi maysaan ama abaalka weyn ee jannada gaadhi maysaan xataa tunfiquu mimaa tuxibuun ilaa aada wax ka bixisaan xoolihiinna aada jeceshihiin ilaahay deeqdiisa iyo dulqaadkiisa aanay ka mid tahay wuxuu isagu ku siiyey inaanu wada bixi ku odhan ee barhkii bixi uu ku yidhi ilaahay waxau ihi wamaa tunfiquu wax alla waxaa bixisaan oo min shay-in shay ah intuu doonaha leekaadee fa ina allaha ilaahay bihi shaygaa caliimun waa kii u ogaal badan kol hadduu og yahayna waa kaa abaalinaya ilaahay waxau ihi kullu tacaami cuntadu dhammaanteed kaana waxa u ahaaday huwa cuntada oo dhan kullu tacaamkaas xillan ay xalaalan xalaal buu ahaa libani israa'iila yacquub ubadkiisa xalaal bay u ahaayeen cuntooyinkoo dhan ilaa maakii mooyaane xarama uu ka xarimay israa'iilu waa nebi yacquube israa'iil uu ka xarimay calaa nafsih naftiisa uu ka xarimay mooyaane min qabli an tunazala tawraatu tawraad intaan la soo dejin horteed wuxuu naftiisa yacquub ka xarimay mooyaane oo min qablida lagu tacalluqiyo xaramada ama min qabli an tunazala tawraatu kullu طacaam reer banu israa'iil xalaal buu u ahaa min qabli an tunazala tawraatu tawraad intaan la soo dejin horteed xalaal bay u ahayd cunto oo dhammi oo xillanta oo masder bimacna alxalaala lagu tacalluqiyo oo xilligu waa masder waana luqo ku bannaan oo mithla alxalaal sida masderka xaraamba xirmun loo yidhaahdo oo waxaa la yidhaha alxirmu waa lugatun fi lxaraam kamaa ana alxilla lugatun fi lxalaal sida jamalku uu futuuxaadka ku tilmaamayo qul waxaa tidhaa nebi moxamedow fa'tuu balkeena oo la kaalaya bitawraati tawraad la kaalaya oo fatluuhaa akhriya in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa run sheegaya macnaha waxay ku andacoonayeen hilibkan geela iyo waxa weeyaan caanihiisa iyo waxyaabaha la midka ah inuu shariicadii waxa weeyaan nebi ibraahim iyo yacquubba inuu muxaram ku ahaa markaa nebi maxamed bay ku yidhaahdeen haddaad millatu ibraahim haysato maxaad u cunaysaa dee maad iska daysi waxaa marka loo caddaynayaa inaanay shariicadii ibraahim iyo tii yacquub midna aanay xaaraan ku ahayn israa'iil isagu naftiisa wuxuu ka xarimay mooyaane ama nimanka yahuudeed markii dambey dambaabeen ee dulmiga galeen wixii dulmigooda dartii looga xarimay mooyaane taxriimka israa'iil ama yacquubna wuxuu ahaa oo culimmadu ku tilmaameen halkan waxaa la yidhi nebi yacquub waxaa ku dhacay xanuunka la ydhaha cirqu nasa waa xidid halkaa misigta intuu ka bilaabmo lugtoo dhan ku dhereermo oo aada u culus xanuunkaa xididkaasuu qaadoo ku dhacay markaasaa nebi yacquub wuxuu neder ku galay in haddii alla caafiyo cunto wuxuu ugu jecel yahay uu iska xarimayo unu u dhowaanay ilaahay waa caafiyey dabeed nadarkii isagoo fulinaya ayaa cunto wuxuu ugu jeclaa oo cadka geela iyo caanahooda ah uu naftiisii ka xarimay dabeed ubadkiisiina waa laga xarimay marka yacni taxriimka yacquub uu naftiisa ka xarimay sababteedu sidaasay ahayd marka waxaa loo tilmaamayaa dee yacquub wuxuu naftiisa isagu ka xarimee dabeed ubadkiisana laga xarimay mooyaane iyo wixii nimanka yahuudeed markay dambaabeen cuquubo ahaan looga xarimay mooyaane yacni wax may ahayn waxyaabahani wax hore xaaraan u ahaa oo shariicadii yacquub iyo millatu ibraahim hore loogu soo dejiye may ahayn oo ilaahay waxa u ihi fabidulmin min aladiina haaduu xaramna calayhim dayibaatin uxillat lahum yacni dulmigii yahuudi gashay darteed ayaa waxyaabo wanaagsanaa oo xalaal markii hore u ahaa aanu uga xarimnay macnaha waa cuquubatan lahu marka waxaa la tilmaamayaa uun israa'iil isagu naftiisa wuxuu ka xarimay ama nimanka yahuudeed lagu ciqaabay mooyaane wax millatu ibraahim iyo yacquub hore uga mid ahaa oo muxaram ah inaanay ahayn siday ku andacoonayaan kuwan ahlukitaab kullu acaami cuntada dhammaanteed kaana waxa uu ahaa huwa kullu acaamkaasi xillan ay xalaalan xalaal buu ahaa libani israa'iila yacquub ubadkiisii nimankii reer banu israa'iil ilaa maa kii mooyaane xarama uu ka xarimay israa'iilu yacquub calaa nafsih naftiisa uu ka xarimay mooyaane kadibna ubadkiisii lagaga xarimay fi tawraa min qabli an tunazala tawraatu tawraad intaan laba soo dejin horteed wuxuu naftiisa yacquub hore uga xarimay mooyaane oo xaramada lagu tacalluqiyo ama min qabli an tunazala tawraa tawraad intaan la soo dejin horteed kullu tacaam xalaal buu ahaa qul waxaa tidhaha nebi maxamedow fa'tuu bal la kaalaya kuwan yahuudda ahow bitawraa bal tawraad keena oo waxaanad sheegaysaan ka soo saara weeyaan oo fatluuha akhriya in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa ka run sheegaya waxaad ku andacoonaysaan alla waxaa u ihi faman iftaraa ruuxa ku abuurta cala allaahi alle korkiisa alkadiba been ku abuurta min bacdi daalik intaa dabadeed intaa xaqa iyo xujada ay caddaatay kadib ruuxa ilaahay haddana ku been abuurtee u badheedhay intaa kadib fa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa addaalimuuna kuwa daalimiinta xadgudbay waa iyaga oo man mar damiir mufradaa loo celinayaa faman iftaraa huwa mar ismu ishaare jamacaa loo celinayaa fa ulaa'ik waayo mawsuulku waa min siyaqi lcumuum oo waxaa la yidhaahdaa isamka mawsuulka ah dee biictibaari lafdihina waa u mufrad man biictibaari lmacnaana waa u majmuuc oo xagga lafdiga marka la tixgeliyo damiir mufradaa loo celinayaa oo faman iftaraa huwa xagga macnaha jamaca ee caamka ah marka layani la ictibaariyo la tixgeliyana waxaa loo celinayaa jamaca fa ulaa'ika oo manta cumuumkeeda marka la eego alla waxa uhi qul waxaa tidhaha nebi maxamedow sadaqa allah ilaahay baa run sheegay meesha waxa ku jirta idinku been baa sheegaysaan oo waxa od u nisbaynaysaan yacquub iyo ibraahiim waa beentiin ilaahay siduu ku warramay ayaase run ah ee fatabicuu raaca millata ibraahiima nebi ibraahim diintiisa raaca xaniifan xaal uu yahay ibraahim mid toosan oo baadil oo dhan ka soo baydhaya oo xaqa usoo iilanaya wamaa kaana ma ahanin ibraahim min almushrikiina kuwa mushrikiinta ee ilaahay cid kale cibaadadiisa la wadaajiya ka mid ma ahaan oo weligii kama mid noqon maa kaana walam yakun allah waxa uu ihi inna awala beytin gurigii ugu horreeyey ee wudica loo dejiya linnaasi dadka ay mutacabadan sida jalaaleynka uu soo qadarayo iyadoo alle lagu caabudayo gurigii ugu horreeye dadka loo dejiyey si alle loogu caabudo laladii waa ka bibakkata maka ku sugan bakkata waa mithla makkata wasnan wa macnan baka iyo maka waa isku mid marka gurigii ugu horreeye dadka loo dejiyey si ay rabbi ugu caabudaan waa ka maka ku yaalla waa kacbada karaamada leh mubaarakan xaal uu yahay mid la barakeeyo khayrkiisu badan yahay barakadiisa waxaa ka mid a salaada keliya lagu tukadaa boqol kun oo salaadood la ajar iyo abaala faral iyo sunnaba barakadiisa waxaa ka mid a dawaafka lagu dawaafaa meelan isaga ahayn kuma bannaana barakadiisa waxaa ka mid a shacaa'irta waaweyn ee maqaamu ibraahim iyo safe iyo marwe ee dhexdiisa ku sugan waxaasoo dhammi waa barakaadka alle dhexdiisa u dhigay een meel kale oolin wa hudan iyo hanuun xaal uu yahay beytka barakada badani lilcaalamiina caalamiinta iyo uunka alla abuuray oo dhan hanuun loo soo rogay uu yahay oo ay ku hanuunayaan ay kusoo hagaagayaan alla waxa uu idhi fiihi beytkaa dhexdiisa waxaa ku sugan aayaatun aayaad baa ku sugan aayaadka oo bayinaatun cadcad aayaddu waa calaama marka calaamooyin waaweyn oo astaan u ah shacaa'irta waaweyn ee diinta islaamka oo astaan iyo calaamadu ah ilaaha waxa weeyaan sharaa'icdaa jideeye weynidiis iyo waaxidnimadiis calaamooyinkaa cadcad ee waaweyn baa beytkaa dhexdiisa ku sugan ka bedelo maqaamu ibraahiima nebi ibraahim halkuu ku joogsanaya kacbada markuu dhisayey ayaa ku sugan oo maqaamu ibraahim la yidhaah amaba ka dhig khabar mubtadihiisii maxduuf yahay oo waxaad tidhaha minhaa mee mubtade khabarkiisii maxduuf yahy oo khabarka usoo qadaro minhaa maqaamu ibraahim minhaa aayaadkaa cadcad ee beytka dhexdiisa yaalla waxaa ka mid ah maqaamu ibraahiima nebi ibraahim halkuu ku joogsanayey ee uu istaagayey oo waxa weeye markii seeskii iyo dhismihii beytku uu kor noqdee u dheeraaday ayaa dhagaxu meesha soo dhigtay uu fuulo si uu dhismaha dheer ugu gaadho mucjisada iyo karaamaadka meeshaa uu nebi ibraahim ku joogsan jiray yaallana waxaa ka mid a dhulka iyo meel qoyan baa faruhu ay raadeeyaan oo raadku baaqi ku noqdaa laakiin sida caadiga ah dhagax qof ku joogsaday ma raadeeyo isaga raadkii lugihiisaa weli ku yaallo ilaa yowmina haada baaqi ah oo aan baabi'in waa karaamo cajiib oo ilaahay dee halkaa u yeelay waana halka ay sunnada tahay marka la dawaafo faral iyo sunnaba in gadaashiisa laba ragcadood oo sunnaha lagu soo tukada waa hadday suurowdo haddii kale meeshii xaramka kaaga suurto gashaba waad kaga tukanaysaa fiihi waxaa beytkaa dhexdiisa ku sugan aayaatun bayinaatun calaamooyin cadcadoo waaweyn maqaamu ibraahiima minhaa maqaamu ibraahiim aayaadkaa waxaa ka mida ibraahiim halkuu ku joogsanayay kacbada dhismaheedu markuu dheeraadee uu dhisayey si uu gaadho dhagixiguu ku joogsanayaa ka mid a waman axadka dakhalahu gala beytkaasi kaana waxa uu ahaanayaa huwa mankaasi aamina mid nabad galay oo aan la dhibayn buu ahaanayaa walidaalika ilaa wakhtigii jaahiliyadee qabla alislaam xaramka nin gala wuu ku nabadgeli jiray oo ninku aabbihii ninkii dilay hadduu arka juuqu mu odhan jirin ilaa xuduuda xaramka uu ka baxo saaxibu wajhi nahaar tafsiirkiisa isagu wuxuu ku odhanayaa aaminan haadaa khabarun waxa haadaa amrun fii suurati alkhabar wuxuu odhanayaa waa amar suuro khabar ku yimid oo bimacnaa aaminuu man dakhala alxarama waxaa loo jeedaa war nabadgelya oo ammaan siiya xaramka cidda xuduuddiisa gasha labadubana waa sax haddii laga dhigo khabari iyo haddii la yidhaah waa bimacna alamri oo waaqiciisuna waa amni waana la amray in la ammaan geliyo ummadda waman axadka dakhalahu gala beytkaasi kaana aamina wuxuu ahaanayaa mid nabadgalay oon la dhibay oo iyadoo dadka hareeraha xaramka an nafyo maaltoona loo bixinayn baa xaramka lagu badbaadayey xurmada alla u geliyey darteed walilaah alla waxa u sugan oo cala annaas dadka korkooda ilaahay waxa ugu sugan xiju lbeyti beytkiisa inay u qastaan oo u xajiyaan baa ilaahay dadka korkooda uu ku leeyahy man mid baa korkiisa uu xajkaa alla ku leeyahay oo man waa bedelu bacdin min kullin oo cala annaas cumuumkaa dadkoo dhan ku dhacaya ayaa laga soo reebay ama laga soo bedelay mustatiica oo ka uu waajibka ku yahay xajku ilan waa ka karaye welilaah alla waxaa u sugnaaduu mutaystay oo xaq uu yeeshay waa laamulistixqaaqe calannaasi dadka korkooda waxaa ugu sugnaaday calaaduna waa lilwujuube xiju lbeyti beytkiisaa barakada le inay u xajaan oo u qasdaan baa ilaahay dadka korkooda ku leeyahay ka bedel naaska man mid ayaa korkiisa ilaahay xajkaa uu ku leeyahy oo xajku uu ku waajibay kaasoo istataaca kara ilayhi ay ila albeyt gurigaa karaamada le xaggiisa u awooda sabiilan wadda ahaan nebiguna sida xadiidka uu ku tilmaamay sabiilku waa azaadu waraaxila waa sahayda iyo gaadiidka uu ku gaadhayo waman axadka kafara gaalooba huwa manku fa ina allaha alla haniyun waa mid ka deeqtoomoo ka maarmay cani ilcaalamiina uunka iyo makhluuqaadka o dhan rabbi waa mid ka maarmoon cidna u baahnayn marka ninka alle ka gaalooba ama xajka waajibnimadiisaba diidee dafira ilaa in wujuubka xajka oo la diido waa min arkaani lislaam iyo waa kufri iyada hadduu caajisnimo iyo tasaahul uga taga isagoo rumaysan dee maha kufri ee waa kabaa'ir laakiin hadduu dafiraba waajibnimadiisa waa kufri akbar waman kafara ruuxa gaaloobana fa ina allaha alla haniyun waa mid ka deeqtoomay cani ilcaalamiina caalamiinta oo dhan oo ninna u baahnayn alla waxau ihi qul waxaa tidhaha nabi maxamedow yaa ahlalkitaabi kitaabka ehelkiisiiyow lima takfuruuna maxaad uga gaaloobaysaan waxay culimmada tafsiirku yidhaahdeen soo celcelintan yaa ahlalkitaabi lagu soo celceliyey ee aan iimaanno loogu yeedhin sida mu'miniintan loo odhan yaa ayuhalmu'minuuna magacaantoodiina aan lagu magacaabin ee yaa ahlalkitaabi uun la leeyahay waa ihaanatun lahum liannahum kafaruu bilkitaab walam yu'minuu bih waa ihaano lagu dulaynayo oo kitaabka may rumayna dee waa beeniyeen allah waxaa yihi qul waxaad ku tidhaa nabi maxamedow yaa ahlalkitaabi kitaabka ehelkiisiiyow kuwii kitaabka la siiyeyow lima takfuruuna maxaad uga gaaloobaysaan biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa qur'aanigaa ee tilmaamihii nebi moxamed sheegaya maxaa uga kufriyaysaan walxaal allahu allana shahiidun calaa maa tacmaluuna waxaad samaynaysaan uu markhaati ka yahay ama wallaahu allana shahiidun kii og weeyaanee marag iyo markhaati ka ah calaa maa tacmaluuna waxaad samaynaysaan ee gaalnimo iyo kufriga aad u badrheedhaysaan ilaahay waa og yahay kol hadduu og yahayna waa idinka abaalmarin doonaa qul waxaad tidhaha nabi maxamedow yaa ahlalkitaabi kitaabka kuwii la siiyeyow lima tasuduuna maxaad uga jeedinaysaan ama uga mancinaysaan oo ugu diidaysaan can sabiili illaah ilaahay jidkiisa maxaad uga mancinaysaan oo uga hor joogsanaysaan man axadka aamana rumeeye huwa manku tabquuna xaal aad doonaysaan oo haa jidkaa ilaahay aad la doonaysaan ciwajaa qallooc wal xaalna aad qallooc la doonaysaan antum idinku shuhadaa aad ka markhaati tihiin xaqnimada jidka ilaahay iyo diinta islaamka wama allaahu ilaahayna ma aha nin bikaafilin mid moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan abaalkeedana weydin heli sadadanna waa sadadii mutacadiga ahayd ee mafcuulka qaadanaysay oo sada yasada yasudu saddan iyo suduudan sadda mar waa mutacadi oo mafcuul bay qaadataa masdarkeedu waa sadda saddan marna waa laazim oo mafcuul ma qaadato waa bimacna alicraad oo masdarkeedu suduud buu noqdaa midna waa sadi midna waa suduud oo sadda suduudan waa bimacnaa acrada mafcuulna uma baahna laakiin sadda saddan waa bimacna almanci oo mafcuul bay u baahantay waana tan macnuhuna waxau noqonayaa lima tasuduuna maxaad uga mancinaysaaned ugu diidaysaan ama uga hor joogsanaysaan can sabiili illaahi ilaahay jidkiisa maxaad uga hor joogsanaysaan mancid waa mafcuulkii sadada kaasoo aamana rumeeye huwa manku tabquunahaa xaal aad la doonaysaan jidkaa alle ciwaja qallooc wal xaalna aad qallooca la doonaysaan antum idinku shuhadaa aad ka markhaati tihiin oo garanaysaan xaqnimada diinta islaamka iyo jidka alleh wama allaahu allana ma aha nin bikaafilin mid moogan camaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow in tutiicuu haddii aad yeeshaan oo u dhega nuglaataan ama ateecdaan fariiqan kooxoo min aladiina kuwii ka mida uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey kuwa ahlu kitaabkaee yahuud iyo nasaaro haddaa u dhega nuglaataan ama warkooda aa maqashaan yaruduukum ay yusayiruunakum yaruduukum ay yusayiruukum waxay idinka ahaysiinayaan bacda iimaanikum iimaankiinna dabadii waxay idinka ahaysiinayaan kaafiriina kuwa gaaloobay oo gaalnimay dib idinku celinayaan wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a wa kayfa takfuruuna oo sidee u gaaloobaysaan mu'miniintiiyay walxaal antum idinku tutlaa laydinku dul akhriyaya calaykum korkiinna aayaatullah ilaahay aayaadkiisa iyadoo korkiinna lagu akhriyayo walxaal fiikum dhexdiinnana rasuulu rasuulkii ilaahay uu dhexdiinna ku sugan yahay waman axadka yactasim cuskada billaah ilaahay ruuxa cuskada ee ku dhaga xadhiggiisa faqad hudiya alla ilahay dhab ahaan waxaa loogu hanooniyey ilaa siraatin jidka xaggiisa jid xaggii ayaa lagu hanooniyey jidka oo mustaqiimin toosan yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyayow ittaqu llaaha ilaahay ka baqa xaqa tuqaati alla ka cabsigiisa dhabta ah ee xaqa uu idinku leeyahay saxaabadu markii ay yidhaahdeen sidee aanu xaqa taqwa u gaadhi karaa waxaa soo degtay fattaqu llaha ma statactum oo lagu nasakhay xaqa tuqaati waxaa markaa ay taasi tilmaamaysaa muraadka looga jeedo xaqa tuqaatihi waa inta karaankaaga iyo awooddaada ah waayo ma suurtagal aha an tattaqi allaaha xaqa taqwaa kama gun gaadhi kartid rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waa kii lahaa waidaa amartukum biamrin faatuu minhu ma statactum markaan amar idin faro waxaa kartaan kala kaalaya qawaacidda shareecadana dee waxaa ka mid a laa waajiba maca alcajsi shayga la kari waayo wujuubkiisu waa dhacaya oo salli qaa'iman fain lam tastadci faqaacidan fain lam tastadci facalaa janbin marka taqwa llaahi xaqa taqwaah waa inta awoodda iyo kartidu ay tahay oo waxa bayaaminaysa ama caddaynaysa fattaqu llaaha ma statactum yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo ittaqu llaha alla ka baqa xaqa tuqaatihi alla ka cabsigiisa dhabta ah waa intaa awoodaan waxaad gaadhi ka weydaan kuma dembaabaysaan waxaad gaadhi kari weydaan walaa tamuutunna hana dhimanina ilaa walxaal antum idinku muslimuuna aada hoggaansantihiin mooyaane xaal axwaasha ka mid oo kale ha ku dhimanina ilaa fii xaalati lislaam idinkoo hoggaansan mooyaane si kale ha ku dhimanina culimadu waxay yidhahdeen annahyu munsabun calaa tarki alislaami laa cala almowt waxaa nahyigu ku shubmayaa ama uu ku dhacayaa islaamka inaan laga tegin ee geerida ma aha waayo ruuxu geerida gacmaha kuma haysto lama odhan kara dee ha dhimanin goortuu alla doonuu dhimanaya laakiin waxaa isaga u suurtagalka ee ikhtiyaarkiisa ku xidhani waa inuu islaamnimada haysto oo uu ku sugnaado aanu ka siiban marka nafyigu wuxuu u dhacayaa alistimraaru cala alislaam islaamka inaan laga tegin ee lagu taagnaado walaa tamuutunna hana dhimanina ilaa walxaal antum idinku muslimuuna kuwa hoggaansan aad tihiin mooye si kale ha ku dhimanina wactasimuu cuskada bixabliillaahi ilaahay xadhigiisa cuskada jamiican ay mujtamiciina xaal ad tihiin kuwa midaysan oo isu dhan yacni dhammaantiin xadhigga alla cuskada idinkaoo isu dhan walaa tafaraquu ha kala tegina oo ha ku kala tafaraaruqina wadkuruu xusa nicmat allaahi ay incaam allah ilaahay nicmayntiisa uu idiin nicmeeyey calaykum korkiina uu idiin nicmeeyey xusa xuskuna wuxuu keensanayaa rabbi in loogu mahadnaqoon lagu dembaabin id wakhti uu idiin nicmeeyey kuntuma ahaydeen acdaa'an kuwa col isku ah oo fa allafa dabeed alla isu soo dhoweeyey bayna quluubikum qalbiyadiinna dhexdooda oo fa asbaxtum dabeed aada noqoteen oo binicmatihi ay biincaami illaah ilaahay nicmayntiisaa uu idiin nicmeeyey sababteeda aa ku ahaateen ikhwaanan kuwo walaala ah idinkoo hore u ahaa col daahi go-ay oo midna midka kale aanu bixinay walxaal kuntumaad horena u ahaateen ayaa ku walaalowdeen nicmada rabbi walxaal kuntum calaa shafaa xufratin wa kuntum idinkoo hore u ahaa calaa shafaa xufratin god qarki ah ku dul sugnaydeen godkaasoo min annaari naarta ka mid ah fa asbaxtum dabeed waxaa noqoteen binicmatihi ay biincaamihi nicmayntu alla idiin nicmeeyey sababteeda ikhwaanan walaalaha ku noqoteen wa kuntum waxaanad hore u ahaydeen calaa shafaa xufratin god qarkii ayaa ku dul sugnaydeen markii hore godka oo min annaari naarta ka mid ah god naareed baad afaafkiisa iyo qarkiisa taagnaydeen oo inaad ku dhacdaan uun idiin hadhsanay fa anqadakum dabeed waxa idinka badbaadiyey rabbi oo minhaa naartaasaa rabbi idinka badbaadiyey ama minhaa godkaa iyo xufradaasa alla idinka badbaadiyey ama minhaa qarkaa iyo shafaagaa laftiisa alla idinka badbaadiyey labada kaleba waa mu'anas laakiin shafaa iyadoo mudakara waxay u bannaanaatay damiiru tatniya inuu u noqdo damiiru ta'niis baan ujeedaa dhadig inuu u noqdo waxaa baneeyey dee almudaafu walmudaaf ileyhi ka shayil waaxidi oo mudaaf ilayhgiisu mar hadduu mu'anat yahay isna ta'niidka kaasun buu ka kasbanayaa oo shafaada lafteeda haa loo celin karaa labada kalena waaba mu'anath naarta iyo xufrada saddexda kaa doonta u celi alla waxau ihi kadalik ay kamaa bayana dalik sidaa ilaahay aayaadkaa hore u soo caddeeyey ayaa yubayinu allah alla idinku caddaynayaa lakum idinka aayaati aayaadkiisa lacallakum tahtaduuna likay taadaduu si aada u hanuuntaan oo xaqa u aqoonsataan allah waxau idhi waltakun ha ahaato oo minkum idinka ha idinka mid noqoto oo ummatun ummad iyo kooxe ha idinka mid noqoto ummaddii nebi moxamedey kooxdaasoo yadcuuna ugu baaqaya dadka ila alkhayri khayrka xaggiisa ugu baaqaya marka minta tabciidiya marka laga dhigo dee wujuubkii iyo faralkii dacwadu wuxuu noqonayaa fardu kifaaya oo ummadda qeyb ka midii hadday u qumto kuna fillaato inta kale wuu ka dhacayaa oo ku dambaabi mayso laakiin waxaad ogaataa ood hoosta ka xariiqdaa fardu kifaaya marka la leeyahay waxaa loo shardiyaa xusuululkifaaya inta u qumta inay ku fillaato in alle intay ku fillaanayso dadka dembigu kama dhacayo markay ku fillaadaan baa inta kale dembi la-aan noqonaysa marka minta waa haddii tabciidiyo laga dhigo waa ummadii qeyb ka midihi dacwadii haw kacdo oo yacni hadday ku fillaato markaa intii kale ku dambaabi maayaan haddii minta bayaaniye laga dhigana waa kulligiin ducaad noqda oo fardu cayn bay idinku wada tahay culimmadu si ay tilmaamaanna dee axwaasha dacwada iyo ducaaddu iyo maraaxishay marayaan waa kala duwan tahay oo dee maray kifaayi tahay iyo maray fardu cayn tahay iyo cid gaaroy mutacayin ku noqonayso iyo cid ay ka dhacayso intaba dadku waa yeelanayaan axwaasha iyo maraaxisha gaarkee ku xeeran ayaa xukumka ka ratibmayaana uu ku salaysan yahi marka marka laga dhigo bayaaniyana oo markaa kullukum ducaad noqda macnuhu noqonayo waltakun ha ahaato ummatun ummad oo minkum idinka ah markaa waa ku bayaami idinka mida maahe ummad idinka ah oo ummaddii nebi moxamed ah dhammaanteed ha ahaato yadcuuna ila alkhayri kuwa khayrka dadka ugu baaqaya marka waa bayaaniyo dadkao dhanna ducaad baa laga rabaa waana sida la rabo qof kastaoo muslim ah nin walba karaankiisa an yakuuna daaciyan ila allah waltakun ha ahaato oo minkum idinka ha idinka mid noqoto ummatun ummad yacni qeyb ummaddii nebi maxamed ka mid ah ha laydinka helo qeybta ama ummaddaasoo yadcuuna dadka ugu baaqaya ila alkhayri khayrka xaggiisa oo ya'muruuna amraya bilmacruufi wanaagga oo yanhawna u diidaya cani lmunkari xumaanta akbaru macruufna waa tawxiid la faro akbaru munkar dadka loo diidana waa shirki wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunba almuflixuuna kuwa liibaanee guusha gaadhay ah walaa takuunuu ha aanina kaladiina sida kuwii tafaraquu kala tegay oo wakhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa ja'ahum albayinaat xujooyinka iyo aayaadka cadcadiinta u yimaadeen dabadeed diinta kuwii ku kala tegay ee kala dhaqaaqay ha la mid noqonina mu'miniinta loo diidayaa gaale iyo ahlu kitaab inay ka shabahaan xagga kala tagga iyo diinta in la ysku khilaafo dee maantana waa shabaheeno idinkaaba markhaati ka ah taasaana laynoo diidayaa inaynu shabbahno oo sifo sifadii ahlu kitaabka ka mida mu'miniinta in laga helaa la diidan yihi walaa takuunu ha ahaanina kaladiina sida kuwii tafaraquu kala tegey oo wakhtalafuu iskhilaafay min bacdi maa jaa'ahum albayinaat xujooyinkiiyo aayaadka cadcadiinta u yimaadeen dabadeed kuwii diinta ku kala tegey ee ahlu kitaabkii yahuudi iyo nasaara ha la mid noqonin oo kuwaa ha shabbihina wa ulaa'ika kuwaasi ay ilmutasifuuna bimaa dukir waxaa lasoo tilmaamay kuwa ku toosan ee laga helay lahum waxaa u sugnaaday oy leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkoo cadiimun weyn yowma maalin baa cadaabkaasi u sugnaaday tabyadu ay caddaanaysa wujuuhun wejiyaal waa dadka muuminiinta ee sunnada iyo xaqa ku sugan oo wataswadu ay madoobaanaysa wujuuhun wejiyaal waa gaalada iyo bidcada iyo baadida kuwa ku sugan fa ama aladiina kuwa iswadad ay madoobaatay wujuuhum wejiyadoodu fa yuqaalu lahum qowlka usoo qadar maquululqowlkii baa yaalle fa yuqaalu lahum kuwaa wejiyadu ay madoobaadeen waxaa lagu odhan doonaa akafartum ma waxa gaalowdeen bacda iimaanikum iimaankiina dabadii miyaa gaalowdeen faduuquu haddaad sidaa samayseen dee faduuquu dhandhamiya alcadaaba cadaabka dhandhamiya oo bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshaha ahaydeen sababkiisa ku dhandhamiya cadaabka takfuruuna kuwa gaalooba ahaydeen wa ama aladiina kuwa say biyadad ay caddaatay wujuuhum wejiyadoodu fa fii raxmat illaah ay fa hum fii raxmat illaah iyagu raxmadda rabbi ayaa dhexdeeda ku sugnaadeen oo hum iyagu fiihaa raxmaddaa dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi allah waxau ihi tilka taa lasoo tilmaamo aayaadka ihi aayaatullaah ilaahay aayaadkiisii weeyi waxaa ismu ishaaraha baciidkaa loogu tilmaamay tilka taa iyadoo gacmahaba lagu hayo aayaadka waa liculuwi lmansilati wa bucdi lmaqaam waa bucdi iyo culuwi macnawi ah oo xagga maqaamka iyo derajada ah walow xisan haba ku dhowaado yuu kaa dheeraane tilka taa si sarraysa ee maqaamkeedu sarreeya aayaatullah ilaahay aayaadkiisii weeyi oo natluuhaa waanu akhriyanaa aayaadka calayka korkaagaan nebi maxamed oo ku akhriyanaa oo bilxaqi xaq baananu ku akhriyanaa wama allah ilaahay ma aha nin yuriidu mid doonaya dulmaa dulmi mid la doonaya lilcaalamiina addoommada ama uunka oo dhan iska dhaaf inuu dulmiyo ee lama doonayo walilaah allan waxaa u sugan laa ligayrih cid kale wax kuma laha e oo taqdiimkaa xasriga keenaye maa fi samaawaati samaawaadka makhluuqaadka dhexdooda ku sugan oo dhan allah iska leh iyo wamaa fi lardi dhulalka dhexdooda waxaa ku sugan oo dhan rabbi baa iska leh wa ilallaahi alla xaggiisa uunbaa turjacu lumuuru arrimaha loo celinayaa kuntum waxaa ahaateen ummaddii nebi moxamedey khayra ummah arrintaa dukhuulka aweliga ee ugu horeeya waa nebi moxamed iyo saxaabaduu barbaariyey ayaa awalu man yadkhul fii hadihi alkhayriya waxa markaa iyaguna nasiib iyo dheeftooda ka qaadanaya cid kasta oo sifaadka la sheegay ku tilmaamta yacni ku toosnaata oo laga helay oo ummadda nebi moxamed ka mid ah allah waxaa uhi kuntum waxaa ahaateen khayra ummatin ummadta u khayr badan ummadda oo ukhrijad loo soo bixiya linnaasi dadka taamuruuna jumladan istinaafiyadii waa jaarin majra tacliil waa meeshii cilaynta ama sababayntoo kaley dhacday maxaa ku noqoteen khayruulumam waa ta'muruuna iyo waxa ka dambeeya ta'muruuna waxaad isfaraysaan bilmacruufi waxa wanaagsan wa tanhawna waxaanad iska reebaysaan cani lmunkari waxa xun wa tu'minuuna billaah allena waa rumaynaysaan waa salaaxu nafsi wa islaaxu lkhayr waxaad garanaysaa keligaa ood hagaagto dee looma badbaadayo yacnii inaad adigu hagaagto waxna hagaajiso ayaad ku badbaadaysaa oo waa dacwaddii iyo iimaankii adigu hagaag dadkana hagaaji laakiin haddaad tira anu kol haddaan hagaagay waan fadhiisanayaa laguma badbaadayo suuratulcasri ayaa inoogu filan inaan salaaxu nafsi keligii lagu badbaadin ilaa islaaxa loo geeyo allah waxau ihi walaw aamana hadday rumayn lahaayeen ahlulkitaabi kitaabka kuwii la siiyey lakaana wuxuu ahaan lahaa huwa iimaankaasi masderka aamano laga fahmo damiirka kaana ku asturan u celi oo lakaana waxau ahaan lahaa huwa iimaanku khayran khayr buu ahaan lahaa lahum iyaga mid u khayr badanna ha odhan oo waayo waxaa la yidhaha afcalu tafdiili laysa fii baabihi halkan wax la kala fadilayaa ma yaallo oo waayo xagga gaalnimada wax khayrihi ma yaallo khayr waa ka madhan yahay khayrku waa iimaanka uun kol haddii iimaankuunu khayr uu leeyahay asalka khayriyada ka macnee oo afcalu tafdiilkii ha ka macnaynin ilan jihada kale aan khayr ku jirin walow aamana hadday rumayn lahaayeen ahlulkitaabi kitaabka kuwii la siiyey lakaana wuxuu ahaan lahaa huwa iimaanku khayra khayr buu ahaan lahaa lahum iyaga iyo wanaag minhum waxaa ka mid ah ahlukitaabka almu'minuuna kuwa mu'miniin ah sida cabdilaahi ibnu salaam iyo haclaba ibnu saciid wa akharuhum badidooduna alfaasiquuna waa kuwa daacada rabbi ka baxay lan yaduruukum idin dhibi maayaan kuwa ahlu kitaabku haddaa muuminiintii tihiin ilaa adaa dhib yar mooyaane aflagaado iyo edab darro mooyaane wax weyn idin gaadhsiin maayaan wain yuqaatiluukum hadday idinla diriraan oo idinla dagaalamaanna yuwalluukum waxay idiin jeedinayaan aladbaara dabooyinka dhabarkay jeedinayaan oo idiin jilib dhigi maayaan uma laa yunsaruuna dabeed loo hiilin maayo oo gargaar heli maayaan duribad waxaa la yeelay calayhim korkooda ahlukitaabka iyo nimanka yahuudeed adillatu dulli baa dhabarka loo saaray aynamaa tuqifuu meel alla meeshii laga helaba ilaa bixablin min allah ay ilaa mutamasikiina inay qabsadaan mooyaane bixablin xadhig oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday iyo wa xablin xadhig oo min annaasi dadka xaggooda ka ahaaday xadhig alle inay qabsadaan iyo xadhig dad inay qabsadaan mooyaane dulli iyo liidasho ayaa hanti iyo hoy u ah waxaa lagu fasiray ilaa bixablin min allah sida aysarku iyo nahrulkhayr kuba uu hoosta ku tilmaamayo abubakar jaabiru ljazaa'iri raximahullah xablullah waa inay islaamaan oo diinta soo galaan dee markaa la dullayn maayo lana dili maayo waa darajoobayaan xablunnaasna cid ka xoog iyo cudud badan inay ku tiirsanaadaan mooyaane iskood uma taagnaan karaan oo wax uma qabsan karaan oo nahrulkhayrka hoose waa aysarka xaashiyadiisa hoose wuxuu odhanayaa abubakar alxablu mustacaarun huna lilcahdi ay ilmucaahadati alatii tarbituhum bidowlatin qawiya ka britaniya wa amriika al'aan ila sheekhu mucaasir buu hayo waa soo dhowaaday allahu naxariista hadda waa dhintee laakiin dee casriganuu noolaa marka waxa uu yidhi xadhigga dadka waxaa looga jeedaa inay dowlad ka xoog roon mucaahadiya ballan la galaan oy ku tiirsanaadaan mooyaane sida imika xaalkoodu yahay ee ingiriis iyo maraykan ay ugu tiirsan yihiin waana arrin waaqici ahoo dee dowladaha waaweyn inay dhabarka saaraan mooyaane iskood waxba umay noqdeen ee waa la koolkoolinaya waa la garab taagan yihi fulaynimo iyo dullina waxa ugu filan dee waa idinka arkay caruurta filastiiniyiinta dhagaxaanta ku tuuraya ee wax alla wax kale ka faramadhan iyagoo waxay ku raran yihiin aad aragteen dee haddana iyagoo sekadaha yaacayo ilmo yaroo carruur eryanayo ayaad arkaysaa marka ragu kacunbaa la waaye waa dulli w marka wa xabli min annaas waa inay cidun ku tiirsanaadaan baa sheekhu yihi raximahullah waxaa kaloo lagu fasiray wa xablin min annaas in waxa weeyaan ay jizyada ogolaadaan oo ay jizyada bixiyaan iyagoo dulaysanay xukumka islaamka ku hoos noolaadaan ilaahay waxa u ihi duribad waxaa la yeelay calayhim korkooda nimanka yahuudeed adillatu dulli aynamaa tuqifuu meel alla meeshii laga helo dulli baa korkooda la yeelay ilaa bixablin min allah ilaa mutamasikiina bixablin xadhig iyagoo cuskadoo ku dhega mooyaane xadhiggaasoo min allaahi alle xaggiisa ka ahaadayoo inay islaamaan mooyaane si kale dulli uga badbaadi maayaan iyo wa xablin xadhig inay qabsadaan mooyaane xadhiggaasoo min annaasi dadka ka ahaaday oo ciddee ka xoog iyo cudud weyn inay dhabarka saaraan oo ku tiirsadaan mooyaane iyagu iskood waa u dullaysan yihiinoo wax iska celin maayaan alla waxau ihi wabaa-u waxay la noqdeen wabaa-u waa noqdeen oo biqadabin cadho ayay la noqdeen cadhada oo min allah ilaahay xaggiisa ka ahaatay waduribad waxaa la yeelay calayhim korkooda almaskana baahi iyo caydhnimo ay ka baqanayaan baa caloosha iyo beerka loo geliyey oo waa debaka warwar bay qabaan wax kastoo ay haystaan alla waxau ihi dalik ay adillatu walgadabu walmaskana ismu ishaaruhu madkuurnimo wuxuu ugu noqon dulliga iyo cadhada iyo baahida hore loo soo sheegay macnuhuna waxa uu noqonayaa daalika arrinkaa lasoo sheegay ee dullinimada la korkooda la yeelay iyo cadhada alle iyo baahida ah waaqicun wuxuu ugu dhacay arrinkaasi biannahum bisababi annahum iyagu kaanuu inay ahaadeen sababkeeda arrinkaasi ugu sugnaaday yakfuruuna kuwa ka gaaloobaya inay ahaadeen biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa kuwa ka gaaloobaya oo wayaqtuluuna laynaya alambiyaa ambiyadana bikayri xaqin xaqdarra ku laynaya inay ahaayeen nebi wal oo la dilana xaqdarraa lagu dilay oo nebi xaq lagu dilaa ma jiro laakiin waxay culimmadu yidhaahdaan halkan oo kale bikayri xaqin waa sifatun kaashifa waxay sii caddaynaysaa uun xaqdarraday ku sugnaayeen ee lagama fahmayo mafhuumma leh dee nebi la dilo xaq lagu dilaa inuu jiro suurtagal ma aha alla waxau ihi daalika arrinkaa la soo sheegay oo macnaha dilka ay ambiyada laynayeen iyo aayaadka ay ka gaaloobayaanna xaasilun isaguna wuxuu ku dhaco ugu sugnaaday bimaa casaw bisababi cisyaanihim cisyaankay alla caasiyeen sababkeeda ayay ku sameeyeen arrimaha wa kaanuu wa bisababi kownihim iyo ahaanshahay ahaayeen sababkeeda kaasina ugu sugnaaday yactaduuna kuwa xadgudbaya ay ahaayeen markaa tan dambe bimaa casaw wa kaanuu yactaduun waxaa la yidhaha waa cilatulcilla waa cillada cilladeedii oo cilladii hore ee dulliga iyo cadhada iyo baahida korkooda waxaa loo yeelay biannahum kaanuu yakfuruuna biaayaati illaahi wayaqtuluuna alambiyaa yacnii ta hore cilladeedu waxay ahayd kufriga iyo qatliga sababkiisa tan kalena waa cilatulcilla oo kufrigay galeen iyo qatligay sameeyeen sababkiisuna waxa weeye bimaa casaw wa kaanuu yactaduun waayo cisyaanka iyo dembiga iyo dulmiga qofku dabarka hadduu ku goosto waxaa dee ay dhexalsiinaysaa gaalnimo inuu galo oo culimmadu waa kuwa idhaha almacaasi bariid lkufri alla waxau ihi laysuu may ahaanin nimanka ahlu kitaabku sawaan kuwa siman ee waa kala duwan yihiin min ahlilkitaabi kuwii kitaabka la siiye waxaa ka mid a ummatun ummad baa ka mid a qeyb baa ka mid a ummadaasoo qaa'imatun ay qaa'imatun biamri illaah ilaahay amarkiisa ku taagan oo alla adeecaysa ama qaa'imatun ay mustaqiimatun toosan oo towxiidka ku taagan ayaa ka mid ah ahlu kitaabkii sidii raggii rag ahaa ee cabdilaahi ibnu salaam iyo kuwaasoo yatluuna akhrinaya aayaati illaah ilaahay aayaadkiisa qur'aaniga akhriyaya aanaa alleyl habeenka saacadihiisa akhrinaya walxaal hum iyagu yasjuduuna ay yusalluuna ay tukanayaan oo waa min itlaaqi iljuzi wa iraadati alkulli sujuudoo arkaanta ugu mudan salaada ka mida la cabiray waxaana loo jeedaa salaada oo dhan waxaanay tilmaamaysaa fadlu qiraa'ati alqur'aani asnaa'a asalaa salaatuleylka iyo qiyaamka dhexdiisa qur-aanka in la akriyo fadliga iyo faa'iidada uu leeyahay baa laga qaadanaya yuuminuuna waxay rumaynayaan nimankaasi billaahi alle iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe wayaamuruuna waxaanay farayaan dadka bilmacruufi wanaagga wayanhawna waxaanay ka reebayaan cani lmunkari xumaanta wayusaaricuuna waxaanay u degdegayaan fi lkhayraati khayraadka dhexdiisay ku degdegayaan oo u kala dheeraynayaan oo musaaracadu ficilka saaraca wuxuu ku gudbaa ilaa e fii kuma gudbo laakiin culimmadu waxay yidhahdeen fii halkan waxaa loo geliyey muraadku waxa weeyaan wanaagga ay ku dhex jiraane marka horeba aanay ka dheerayn ayay haddana u kala dheeraynayaan oo u kala baratamayaan marka wayusaaricuuna waxaanay u kala dheeraynayaan oo u kala degdegayaan fil khayraati khayraadka dhexdiisa ay ku sugan yihiin bay u kala dheeraynayaan oo khayraadka dhexdiisa bay ku kala dheeraynayaan wa ulaa'ika kuwaasi min asaalixiina kuwa wanaagsan bay ka mid ahaadeen ee af iyo addinba u hagaagay wamaa yafcalu wax alla waxay sameeyaanoo min khayrin wanaag iyo khayrana falan yugfaruuhu laga qarin maayo lagana qadin maayo oo labada ficil waxaynu uga macnaynay macna alxirmaan iyo macna satri wataqdiya ficilka kafara markuu taqdiyada iyo qarinta uun tilmaamayo hal mafcuulun buu qaataa laba ma qaato halkanna imika laba mafcuul baa ka muuqda oo ficilka yugfaruuhu ee muqayaru siiqaha ama majhuulka loo bineeyey dee ficilka haddii majhuul laga dhiga mafcuulka hore naa'ib buu noqdaa ka dambena toos buu u qaataa marka kii hore waa waawul jamaacaha oo naa'ibu faacilka ah kii labaadna waa hudaa damiirka baariskee muuqda kol haddii laba mafcuulla u noqday kafaradii taqdiyada ahayd waxaa la dhansiiyey macna alxirmaan oo waxaa la yidhaha afcaalu lcataa waalxirmaan ayaa laba laba mafcuul qaata sida actaa iyo aataa iyo xarama marka falan yugfaruuhu waa macnihii qarinta iyo xirmaanka laga wada macnaynayaa oo laga qarin maayo wanaagoodii lagana qadin maayoe abaalkooda waa qaadanaya aslulkufrina luqada carbeed assitru wataqdiya wax la qariyaa la yidhaah oo aayaddii qur-aanka id waati ahayd ka mathali kaytin acjaba alkufaara nabaatuhu alkufaara gaaladii maahee waa beeralayda waayo midhaha iyo shinniday beerayaan bay dhulka hoostiisa ku qariyaan marka waxaa la yidhi macnaha sharciga ah iyo macnaha luqawiga ee kufrigana yani waxa ka dhaxeeya mushaabahada ka dhaxaysa waxa weeye waa macnaha qarinta guudo sidaa dee qofka beeralaydu midhaha uu qarinaya ama wax kale qofka u qarin karo ayaa gaalku nicmat allaahi calayhi buu qarinaya uu ka gaaloobaya uu dafiraya wamaa yafcalu waxay sameeyaan oo min khayrin khayr ah falan yugfaruuhu laga qarin maayo lagana qadin maayo wallaahu allana caliimu waa kii u ogaal badan bilmuttaqiina kuwa alla ka baqa hadduu og yahayna waa abaalmarinaya ina aladiina kuwa kafaruu gaaloobay lan tuqniya ka tari maysa canhum iyaga xaggooda amwaaluhum xoolahooda iyo walaa awlaadum ubadkoodu toona min allaahi ay min cadaabi illaah ilaahay cadaabkiisa ka tari maayaan shay a waxba oo kama celin karaan oo haddaan ubadkiiyo amwaashu aanay waxba u tarayn ma wax kaloo wax u tarayaa jira may shayna anfici maayo waxa si amwaashiya ubadka loo cabiree gaar loogu soo soocay adduunyada markay dhibaatooyinku ku dhacaan waa labadii inta ugu badan xaggooda ay ku baxsan jireen kuwiina maanta waxba u tari maayaan wax kalena hadalkiisa badaa wa ulaa'ika kuwaasi asxaabu naari naarta asxaabteeda weeyi oo hum iyagu fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi alla waxau ihi mathalu maa ay mathalu ihlaaki maa shay baabi'intiisa la baabi'inayo tusaalihiis iyo mahalkiisu waxa weeye shaygaasoo yunfiquuna ay gaaladu ku bixinayaan fii haadihi tani dhexdeeda alxayaati ee nolosha ah addunyaa ee liidata ama dhow gaaladu nolosha tan adduunyo waxay ku bixinayaan baabi'inta laga baabi'inayo ee aakhiro aanay midho ka goosanayn mahalkeedu wuxuu la mid yahay ka mathali riixin ey ka mathali ihlaaki riixin dabayli baabi'inta ay baabi'iso kale weeyi dabaysha oo fiihaa dhexdeeda uu ku sugan yahay sirun qabow daran ama hanfi iyo kulayl daran dabayshaas oo asaabad haleeshay oo ku dhacday xarha qowmin qulo beertood qolada oo dalamuu dulmiya anfusahum nafahooda oo fa ahlakathu dabeed ay halaagtay oo dabayshii beertaa ay baabi'isoonay waxba ka baaqi yeelin macnihii iyo muraadku waxa weeye gaaladu waxay adduunyada ku bixinayaan sida loo baabi'inaya aanay waxba uga baaqi noqonayn waxay la mid tahay sida dabaysha iyo hanfiga beertaa ku dhacay u baabi'iye oo kale oo kuwan beerta lihi wakhtigay ugu baahi badnaayeen siday uga baaba'day aanay waxba ugu intifaacin oo kale ayaa gaaladuna adduunyo wax alle waxay ku soo bixiyeen maalintay ugu baahi badnaayeena aakhiro midho ka goosan maayaan ile waa waxaan iimaan ku salaysnayn uun ilaahay dartii loo samayne wamaa dalamahum allah ilaahay ma dulmiin kuwa camalkooda uu baabi'iyey walaakin ha yeeshee anfusahum nafahooda ayaa yadlimuuna ay dulmiyayaan oo iyagaa gaalnimo galay alla waxa uhi yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyey ow laa tattakhiduu ha ka yeelanina bitaanatan xoghayn iyo saaxiib hoosaad sirtiinna aa ku qarsataan aslulbitaana waxaa la yidhaha marada jidhka xigta waxaa kaloo la yidhi bitaana waa min albatni oo qofka aad isku calool tihiin iyo isku sir ee wax walba aad ku aaminto waxa uun looga jeedaa markaa qof sokeeye kuu dhow oo wax walba aad ku aaminto ha ka dhiganin itakhada laba mafcuul bay qaadatae ka hore usoo qadar kii dambena waa yaallaa macnuhuna wuxuu noqonayaa yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa tattakhiduu ay laa tattakhiduuhum ha ka yeelanina damiirku wuxuu u noqonayaa gaaladii lagu soo sheegay ina aladiina kafaruu lan tughniya canhum amwaaluhum walaa awlaaduhum min allahi shay-a kuwaasaa damiirku u noqonaya macnuhuna waxa weeye yaa ayuha aladiina kuwii aamanuu rumeeyeyow laa tattakhiduuhum gaaladaa la soo sheegay ha ka yeelanina bitaanatan saaxiib hoosaad idiin dhow oo aad waxa weeyaan sirtiinna ku aamintaan ha ka yeelanina saaxiib hoosaadka ama xoghayntaa hoose oo min duunikum ay min hayrikum aan idinka ahayn oo gaalo ah aan muuminiin ahayn oo suyuuti waxau odhanayaa min duunikum ay min hayrikum ilan waa gaalo oo idinka mid maaha laa ya'luunakum kuwaa gaaladihi laa ya'luunakum idinkala gaabin maayaan khabaalan ay fasaadan baynakum dhexdiinna inay fasahaadiyaan oo dhibaato ay dhigaan ka gaabin maayaan oo idinka gaabsan maayaan wadduu waxay jeclaadeen maa canidtum ay canatakum dhibaatadiinay jeclaadeen maadu waa masdariyo ficilka canidtum canatakum masder baynu ka keennay ay wadduu mashaqatakum ay canatakum dhibaatadiinay jeclaadeen inay idin dhibaan qad badad way muuqatay albaqdaau nacaybshaha iyo colaadu min afwaahihim afkooday ka muuqatay wamaa tukfi waxay qarinayso suduuruhum laabahoodu ayaa akbaru kana weyni badan uurka waxay ku hayaanbaa afka waxay ka yidhaahdeen ka weyn qad bayannaa dhab ahaan baanu idinku caddaynay lakum idinka al aayaati aayaadka in kuntum haddaa ahaateen tacqiluuna kuwa wax kala garanaya macnuhu waxa weeyaan muuminiinay haddaad caqli iyo garasho iyo garaad leedihiin kuwa sidaa idiin gelaya dee sokeeyaha ka dhiganina dee maantana ayaan darada jirta madax iyo mijaba waxa weeyaan la taliyayaasha iyo xoghaynta iyo waxaa laga yaabaa arrimaha masiirigaa waxa wax la weydiiyaa inay noqdaan kuwa aan islaamba ahay gaalka arrimaha adduunyaha haddii laga tacaamulayo oo shaqa idin dhex maraysa iyo arrimo kale waa halkeeda laakiin umuurta qadaayaadka muslimiinta ee masiiriga ah ee aayahooda diineed iyo duunyaba ay ku jirto gaalma mudna in lagala tashado waayo ninkaad ka tashan lahayd dee lalama tashado ee colkiiyo cadowga ku ahaa alla waxau idhi ha antum idinku ulaa'i kuwaasaa tihiin mubtadiya khabar marka la ysaga dhigo ama ha antum idinku ulaa'i yaa ulaa'i kuwaasow marka munaado xarfunidihiisii maxduuf yahay laga dhigo tuxibuunahum khabarka halkaa rid waxaad jeclaanaysaan gaalada walaa yuxibuunakum iyagu idinma jeclaanayaan oo dan iyo muraad idinkama laha wa tuuminuuna waad rumaynaysaan idinku muuminiintiiyo bilkitaabi kullih ay ilkutubi kulliha ashwaa jinsiye kutubtoo dhan waad rumaynaysaan idinku iyaguna kitaabkiinna iyo ku kala toona ma rumaysna wa idaa laquukum markay idinla kulmaanna qaaluu waxay afka baarkiisa ka odhanayaan aamanna waa rumaynay waa munaafaqnimo wa idaa khalow marka ay gooni iyo gaar isu noqdaanna cadduu way qaniinayaanu calaykum ay liajlikum calaadu waa bimacna laame idinka dartiin bay u qaniinayaan alanaamila faraha caaradooda ayay idinka dartiin u qaniinayaan min alkayd ciil iyo cadho darteed qul waxaad ku tidhaa nebi maxamedow muutow dhinta gaaladii ay bikaydikum cadhadiinniyo ciilkiina ku dhinta waayo ina allaha alle caliimun waa mid u ogaal badan bidaati suduuri laabuhu waxay u saaxiibka yihiin ee qalbiyada ku qarsoon ilaahay waa u qeexan yihiin oo kama qarsoona in tamsaskum hadday idin taabato muslimiintii ee xasanatun wanaag oo khayr iyo wanaag aad heshaan tasuuhum way xumaynaysaa gaaladoo waa ka murugoonayaan wa in tusibkum hadday idin haleesho sayi'atun xumaan oo dhibaata idinku dhacdana yafraxu waa ku farxayaan bihaa dhibaatada idinku dhacday wa in tasbiruu haddii aad sabirtaan oo dhibkooda iyo adiyaddooda u adkaysataan oo watattaquu alle aad ka baqdaan laa yadurukum idin dhibi maayo kayduhum shirqoolkooda iyo dhagartoodu shay ah waxba idin dhibi maayaan oo idin yeeli maayaan waayo ina allaaha alle ayaa muxiitun koobay oo ka wareegay bimaa yacmaluun wax alla waxay maleegayaanay samaynayaan ilaahay baa koobay oo arkaya oo og oo awood u leh oo idinka qabanaya wallahu aclam